warshiiq waa magaalo xeebeed qadiimi ah waxay cirifka ku haysaa badweynta hindiya ilaa shan iyo lixdan kilomitir ayay dhinaca waqooyi ka xigtaa magaalada muqdisho muuqaal ahaan magaalada indhahaadu waxay qabanayaan dhir ama doog aad u fara badan waxaana ay ku dhex taallaa bacaad sida buuraha u samaysmay qaar ka mid ah dadka degmada waxay ii sheegeen in xeebta warshiiq ay ka mid ahayd marinadii ay gumaysihii reer yurub ka soo galeen dalka soomaaliya laakiin aanu ku nagaan sheekh cabdiraxmaan macalin axmed waa guddoomiyihii ugu horreeyey ee warshiiq ay yeelato kadib burburkii dowladdii dhexe kun sagaal boqol koob iyo sagaashankii waxa uu sharaxayaa sida uu ku yimid magaca warshiiq
ilaa xad taariikhdii waxaan haddaan kini meelaa raadinay sanadkii la dhihi sanadkii kun toddoba boqol ayay ahayd beriga warshiikh magacaas warshiikh ou baxay waqtigaasay ahayd wuxuuna ku baxyey haddaan kuu sii jeclay wuxuu ku baxyey afar sheikh ayaa mataqaanaa soo safartay naag la yidhaahdo caasho rashid waxay tiri wa idin hooyaha waana idin hergelyahaya laakiin biyo ma haysto waxay yidhi maan kuwaysa qaadanay mar biyaadka soo helaysaahe maantii hore waxaa biyaha lagu doono jiray aamin walax la biyo lagu doono jiray iyadoo waxaa la yidhi taa u socota barhe biri ma badda biyo ka jira mayay tiri biyo macaa lay sheegay war sheikh sheegaan ku socdahay tiri kelimada iminka war sheikh saasay ku timid war sheekhna waxay ka mid ahayd dhulalkii ay gumaystihii reer yurub ay dhulkan ka soo galeen war sheikh xamar baraawe iyo marco afartaaso afartii banaadir laysku dhihi jira war sheikh intaas waxa uu sii dheereed nin la dila ee mataqaanaa yurub ah ee dhulkan koonfurta lagu dilo gumaystayaalkii laga dila nin talyaanihayu ahay waxaana lagu dila magaalada war sheikh waxaana dilay culumadii beriga beledkaas berigaas beledka ka talihaysay oo gaalada diidaneed ou horkacaayey sheekh daawud cali idriis sheekhle ou horkacaayey dadka magaalada warshiiq ka hor iyo kadib wakhtigii mustacmarka waxay xiriir ganacsi la lahaayeen magaalooyinka xeebaha leh sida zaylac bandarbeyla muqdisho marka baraawe mombaasa iyo jasiiradaha laamu iyo zanjibar kalluumaysigu waa qayb ka mid ah waxyaabaha ay dadka reer warshiiq noloshooda ku tiirsan tahay sida uu sheegayo mar kale sheekh cabdiraxmaan macalin axmed degmadaanu dhaqaalaheeda ay dadkay ku tiirsan yihiin waxay isugu jiraan saddex qaybood qaybo waxay isticmaashaa badda kalluunkay ku nooshahay qaybona waa xoola dhaqato qaybona waa beeraley dhaqdhaqaaqa xeebaha haddaan u naqano xadaaradda marba si issoo bedeleysay birigii hore wax badanaa la dhoofiyo la qaado waxay anyaxaaska ama libaaxa say soomaalida ay u taqaano kaasoo hilibkiisa la qallajiyo wax kaleeto oo meel loo qaadi jira ma jiri jirin haddaan malaagiyo qoyan aragoostadii ayaga wada fariishka ayaa la qaadaa qaboojiyaal ayaa la isticmaalaa mataqaana waxaa loo iibgeeyaa gaar ahaan magaalada muqdisho loo iibgeeyaa aragoostadana waxaa loo iib qaadaa ilaa muqdisho ilaa dubay warshiiq waa magaalo caan ku ah dhinaca waxbarashada diinta islaamka dad soomaali aan ahayn iyo soomaali ka kala timid gobollada dalka ayaa waxbarasho u soo raadsada sida uu sheegayo maxamuud ibraahim xasan faanto oo ka mid ah odayaasha deegaanka qaryada waxaa joogi jiray sheekhayna mucadamka ah sheekh cabdiraxmaan oo cumar uu maxamed sheekh daa'uud wuxuu ku akhri jiriyey kutub cadale warsheekh iyo xamar oo u qaybsanaa jiray dad badanaa ka aflaxay dad badan dad badan oon soomaali ahayn laakiin dhaqan ahaan ka soo jeeda degaankan oo carab iyo ashraaf iyo nooc walbale aa joogi jiraba oo dukaaman iyo guryo iyo kulahaa jira guryahaas badda ku jira oo dhan dad oo carab oo ajaanibihay u badnaayeen oo ganacsina kulahay waxna degaan ay u aheeday sayid barkash dadkii ka haray xaakimkii bayruud sheekh ismaaciil nabhani sheekh ismail nabhani nin caanoo la yaqaan waaye qasiidadan laleeyahay hamsiyada uu ku leeyahay maaragtay kumbeyd nimanka asaariyiintana waa u yimideen markii kutubtiis ay ku arkeen masar oo daabacadda loo geeyey in lasoo daabaco ayagoo fargurihii qorana la qaaday war sheekhaana jaamacaddee ka baxaa layidhi qaryada ou joogo iyo xamar oo ku dhashay oo warsheekha iyo xamar ma dhaafinaa layidhi magaaladii qadiimiga ahayd ee sannado badan soo jirtay xilligan dadka ku nool waxay sheegayaan inay ka jirto laba dhibaato oo midda koowaad ay tahay biyaha la cabo oo aan ahayn kuwa macaan ah iyo waddada u dhexaysa magaalada muqdisho iyo degmada warshiiq oo yaallaan bacaad aad u badan oo culays ku ah in kalluumaysatada iyo dadka safarka ah ay si dhib yar ku gaaraan magaalada muqdisho xuseen xasan dhaqane v o a warshiiq